wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan xasan maxamed cali iyo wafdigiisoo hogaamiyowya maalimooyinka dambeyan safarshaga kamareen gobolada bari walibana kormeer iyo a kamareen aan harumo caafimaadka iyo isbitaalada gobolka saraar aan koreen wafdigii waliba sibiliring lahanka dhawaay magaalada caynabah iyo oona kormeersho ku bilaaween magaalada kulamo shil duwan iyo laga adeeg maamulka gobolka iyo kan degmada mas-uuliyiinta caafimaadka gobolka saraar isagoo waraysi dheer kudib iyo waliba mid ku mid yohan kormeerena xafiis sida wasaaradda caafimaadka ee gobolka saraar oo riidan habeeyowla ka soobiyo isbitaalada guud ee magaalada caynabah oo markaasi tilaa ka kordhi dhisma iyo qalabeyn iyoona wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka siraasme usa haragoon ku jari adeegyada laa ka kordhi isbitaalada goreen gudoomiyaha gobolka saraar iyo hadhowaaye wasiirka iyo wifdishii kusoo dhaweynaynaa wasiir waxaan idinku soo dhaweynaynaa caynaba hosbitaal oo aynu haddeer ka hadlayno runtii waxqabadka wasaaradda iyo safarka nagu soo gaadheenna aad iyo aad iyo aad baan idka mahad celinaynaa runtii waanu u baahnayn maalin iyo laba iyo saddexba in maxaa la yidhaahdaa wasaaradda caafimaadku ay eegto waxyaabihii ay halkan ka qabatay inay dhammaan wada fuliin iyo inaanay fulin iyagoo ribood ahaan nagii heli jiray marka goobaha aynu maanta xadhig ka wada jarnay dhammaantood waxaa fulisay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee santarka oo dhammaantood maxaa la yidhaha koska iyo bixisay lacagtaba mar labaad waxaan u mahad celinayaa dowladda hoose oo g b l g-ga ka bixisay maxaa la yidhaha o t-ga oo runtii iyaduna aan le aad iyo aad ba u mahadsantihiin mudane wasiir dhammaan cisbitaalka maanta caynaba baahiyaadkiisii iyo gobolka dhammaan maanta baahiyaadkiisii boqolkiiba sagaashan wuu daboolanyah waxaanan uga mahad celinaynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka aada hormuudka u tahay adiga iyo agaasimaha guud runtii waan idka mahad celinaynaa maanta cisbitaalka caynaba meel quro oo la odhan karo waxaasaa ka dhiman dhanka kale mas-uuliyiinta wasaaradda oo uu soo horkahay wasiirka iyo agaasimaha guud iyo weliba iyo amaanana maamulka caafimaadka ee gobolka saraar iyo shaqaalo naftion hore iyo ka howlgalan harumo caafimaadka isbitaalada waana edeeyo faylah iyo markaas anfuliyaha ayaan bulshadiyo
runtii maanta sharaf bay noo tahay inaannu halkan joogno safar shaqo oo aannu dhammaan gobollada dalkao dhan ku maraynay ayaannu kusoo gaadhnay maanta gobolka saraar safarkaasoo uu hogaaminayey gobolladoo dhan wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadku ujeeddada safarkuna waxay ahayd xogaal noqoshada xaaladda caafimaadka ee guud ahaan dalka gaar ahaan goobaha aannu marayno oo aannu badi aannu gobollada ee intoodii badnayd soo marnay inaha noo dhimanna aanu xilli kala qorshaynayna iyagana inaannu marno waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta ballaadhan ee aannu kala kulannay gobolka saraar gobolkan iyo wasaaraddu dee sibay isugu cundanaayeen baryihii u dambeeyey o dhanoo taariikh gooniyay wada leeyihiinoo howl bay soo wada galeenoo dee arin arrimo waaweynbaa ay ka wada shaqaynayeen oo emerjensi ah muddooyinkii u dambeeyey
ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka saraar maayarka degmada caynaba iyo xogayaha sida diiran kalgacaltooyada leh ay nuugu soo dhoweeyeen gobolkii aniga iyo waftiga ballaadhan ee aan hogaaminayo oo uu ku jiro agaasimihii guud ee wasaaraddu iyo inta badan agaasima waaxeedyadii howlaha wasaaradda inta ka muhiimkaa u xilsaara waa shaqaanan doonaynay inaannu gobolladoo dhanna waannu ku soo marnay waxaanuna rabnaa inaannu hubinno adeegyadu sidaay u socdaan kala warhayno dadka gobollada iyo degmooyinka noo jooga oo aanu tusno inaannu annaguna la joogno annaan ka maqnayn dadka ku nool gobollada iyo maamuladoodana aanu iska kaashanno sidii howlaha wasaaradda caafimaadku ay gobollada ka wado qaybna uga noqon lahaayeen jaamac boodacadee warbaahinta qaranka somalilan wafdiga iyo waliba saas oo kale iyo xaraga ku jirana xarumo cusub oo laa ka kordhiya xarunta qaahada ee tiibeyda ee magaalada caynaba iyoona bulshada gobolka saraar kala dardaarmay in iyo ilaalsadaan adeegyada iyo horumarinta laa ka kordhiya caafimaadka gobolka